wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maarey ayaa kulan kula yeeshay xarunta dhexe ee wasaaradda shirkadda bariiska eedan wadaag si loogu wareejiyo lacagihii loogu talagalay soo iibinta mashiinada casriga ah ee bariiska kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo qaar ka mid a agaasimayaasha waaxyaha wasiirka ayaa shirkadda ku booriyey inay si hufan oo daahfuran u fuliso howsha iyadoo la eegayo baahida dhabta ah ee beeraleyda soomaaliyeed dhanka kale wasiirka waxa uu xusay in mashiinadan muhiim ay u yihiin fududeynta shaqada beeraleyda iyo kor u qaadista wax soo saarka gudaha kulanka ayaa qayb ka ah dadaalada wasaaradda ee lagu horumarinayo adeegyada beeraha iyo xoojinta dhaqaalaha dalka